Kuleen degdeg ah ayaa ka dhacday Arbacadii si guddiga dugsiga Beshiisu uu go'aan uga gaaro in la meel mariyo waajibaadka maaskaro. Kulanka waxaa laga baahin doonaa internetka saddexda galabnimo. Madaxweynaha ku xigeenka guddiga Monique Scarlett ayaa soo jeediyay mooshinka codeynta isagoo sheegay in waajibaadka maaskaro uu gacan ka geysan karo joojinta faafitaanka kala duwanaanshaha Delta ee coronavirus. Ururka Waxbarashada Magaalada Seoul oo matalay macalimiinta degmada ayaa iimayl u diray xubnaha guddiga. Waxay leedahay qayb ahaan uu ururka dowladdu ma qaadanayo mowqif kooxeed. Gudoomiyaha ururka maxalliga ah oo soo diray iimaylka ayaa u sheegay warbaahinta dadweynaha Sealand inay sheegtay inay ku faraxsan tahay in guddiga dugsigu leeyahay kantaroolka maxalliga ah. Laakiin tan iyo markii kulanka si degdeg ah looga yaray, ururku ma helin waqti uu kala kulmo xubnaha. Waxay ka maqnaayeen qaar raba maaskaro iyo qaar aan rabin. Si kastaba ha ahaatee, macalimiinta la tallaalay ayaa xiran maaskaro, iyagoo uga difaacaya kuwa difaaca jirkoodu daciif yahay. Degmada dugsiyada dadweynaha ee Des Moines ayaa qaaday tallaabo degdeg ah iyada oo dib u soo celisay maaskaro laga bilaabo Arbacadii. Sidoo kale, magaalada Iowa iyo degmooyinka dugsiyada bulshada ee Cedar Rapids, kordhinta kiisaska Iowa ee Covid-19 waxay heleen uun dhamaadkii Usbuucii. New York Times ayaa warisay in celceliska maalinlaha ah ee Iowa ee kiisaska cusub uu ahaa labaatan iyo todoba boqolkiiba labadii toddobaad ee dhammaaday Axaddii. Si kastaba ha ahaatee, faafidda isbitaalada gobolka oo dhan ayaa xoogaa hoos u dhacday. Laga bilaabo Axaddii, isbitaalada la dhigay waxay ahaayeen saddex boqolkiiba laba toddobaad gudahood. Degmada Woodbury waxay aragtay lixdan boqolkiiba boodid laga bilaabo kowdii Sebtembar ilaa sideedii bukaanada laga diiwaaneyay Covid-19 oo keliya. Iyadoo toban iyo todobo isbitaal lasoo sheegay Arbacadii lasoo dhaafay caafimaadka dadweynaha Sealand. Waaxda caafimaadka deegaanka ayaa soo saartay wararka todobaadle ah. Golaha magaalada Seoul ayaa shalay laalay qarar qeexay in guurka uu u dhexeeyo kaliya nin iyo naag. Guddiga Laalitaanka Magaalada Seoul ee la dhan yahay ayaa ka codsaday golaha in la buuxiyo tallaabadii lidka oo ku ah LGBTQ+.